جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay dowladda xabashada etoobiya iyo xisbiga t b l f ee tigree xilli dagaalo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan dalka etoobiya wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askarta ay beenow ka soo baxay safka cadowga allah maamulka islaamiga degmada buqa qabla wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhacay gudaha dalka kenya wilaayada bakool ayaa diyo u kala qaaday beelo walaaloha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi banaabax ballaaran oo laga soo horjeedo tacadiga iyo dhibaatada koox dirda ay ku hayso dadka shacabka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee si habsame leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada hoose أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiisa taariikhun ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay dowladda xabashada etoobiya iyo xisbiga t b l f ee tigree xilli dagaalo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan dalka etoobiya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheybah waxaa meeshii ugu sarraysay gaaray khilaafka xooggan oo u dhexeeya jabhadda t b l f iyo abiy axmed kaasoo ka dhashay xukuumadda adis ababa oo diiday in sharciyadii hore ay u soo celiso xisbiga tigreega guddiga doorashooyinka etoobiya ayaa sheegay in t b l f loo diiwaangelinayo inay yihiin xisbi cusub balse kooxda ayaa ka soo horjeesatay sheegtayna inaysan aqbali doonin jabhadda tigreega ayaa tilmaantay in haddii ay dowladda etoobiya ka dhiga adeegto dalabkooda ah inay u soo celiyaan sharciyadoodii hore ay burinayso heshiiskii sannadkii labaiy labaatankii ay ku gaareen koonfur afrika in t b l f lagu aqoonsaday wareegto cusub ama si horle loo diiwaangeliyey waxay ka dhigan tahay in la jebiyey heshiiskii britoria haddii kale waa in sharcigeennii hore dibna loogu soo celiyaa ayuu yidhi debreshin gabramakaahil oo ah guddoomiyaha t b l f guddiga doorashooyinka etoobiya ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in shirka magaalada maqalla uga socda xisbiga t b l f aysan aqoonsanayn qodobada ka soo baxa dhanka kale dowladda etoobiya ayaa weerar afka ah ku qaaday t b l f iyadoo sheegtay inay qaadi doonto mas-uuliyadda ka dhalata khilaafka hadda taagan waa tallaabo amnigii shacabka tigreegu haysteen meesha ka saaraysa waa habdhaqankii guracnaa ee lagu yaqiinay t b l f wixii ka dhashana iyaga ayaa mas-uuliyadda qaadi doona sidaasi waxaa yidhi wasiirka warfaafinta xukuumadda adisababa legese tulu mar kale waxaa waqooyiga etoobiya ka soo muuqanaya ay fafaalo muujinaya in gobolka uu ka qarxi karo dagaal kale iyadoo shacabka tigreega ay weli dhibane u yihiin colaaddii qarxday sannadkii labada kun iyo labaatankii maasanid abusheyba wilaayada jubbada dhexe ay soo bandhigtay askarta ee beenahow ka soo baxay safka cadowga allah walaalkan cabdulwahaab maxamed bukhaari ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkaasi askartan toobadkeenayaasha ah ayaa tir ahaan gaarayay afar askari kuwaasoo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa toobadda loogu qabtay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maleeshiyaadkan ayaa ahaa kuwii lagu soo tababaray dalka elitariya si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta ku dhaqanka shareecada islaamkana meesha uga saaraan balse allaah idankiis iyo sugnaanta mujaahidiinta ayay maleeshiyaadkan si raxanraxan ah toobadda loogu qabtaa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah afartan askari ee toobadkeenayaasha ah ayaa ka soo goostay saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxayna wateen afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah kuwaasoo ugu dambayn loo lacageeyey markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andulus cali cabdi maxamed deegaankayga dabadeynayl waxaana kasoo jeedaa shabeellaha hoose shabeellada hoose aa kasoo jeedaa goormaad qortay askartan aad hadda kasoo toobad keentay askartaan waxaan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii hadda waxaan ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aan ka imaaday haddana waxaan joogaa bu'aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed cabdiraxmaanow soo dhawow maanta waxaa joogtaa bu-aale adigoo eh, taa'ib ah marka ugu horeysa bal deegaankaaga iyo meesha aa ka imaatay aad iyo aad eh, deegaankan ka imaada waxaa waaye shabeellada dhexe gaar ahaan iiraan daarislaan waxaan kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku biiray kuwa murtadiinta kadibna waxaa lii qaaday dalka eritrea eritrea markaa lii qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaan ka imaaday labada kun labaatan iyo afarti
adiga iyo saddexda kale ee aa wada socotaan ee aad adiga afarta ku tahay Dabeeca.
hub noocee wada waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhammaystiran waa cali xasan muriidi deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddana ku noolahay degmada dayniile daynil magaalada muqdisho magaalada muqdisho ah su-aashan ku weydiinaya waxaa waaye sidee ay u suura gashay inaad soo baxdaan ma soo lugeyseen ma baabuur baad soo raacdeen see haddana isku hesheen afartiin inaad hal mar usoo wada baxdaan walaahi horta muslimiinta hadday fikiraan meel walba ay joogaan garab ma waynayaan qofka hadduu maray asagan rabo ilaah tala u saarto wax walba u hagaayaa ninka raggan siisaba inuu garaad u lahaado wax uu garto aa laga rabaa inuunu xisaabtamo annagana afarteena waxaan isku helnay isu go-aanaan naqnay geedi cabdulaahi calisow leego leegaa ku dhalatay shabeellada hoose aa waa gartay goormaa ciidanka ku biirtay waxaan ku biiriy adiga sanada tababar ku maqnaay sanadka tobabaraa ku maqlay aa sidee ku gashay qaabka ku gashay yaa ku qoray maadaa isgeeyey mise dad baa ku qoray anaa isgeey
falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa inta badan ku soo celceliya in ciidankii lagu soo tababaray dalka elitariya badankiis uu burburay waxayna u qaybiyaan qaar lagu laayay dagaaladii ka dhacay gobollada galgaduud iyo shabeellaha dhexe qaar iska xaadiriyey gobollada qabiilkooda uu degan yahay halka qaarka saddexaadna iyagoo raadinaya meelay ka baxaan ay ku jiraan weli gacanta kooxda riddada soomaaliya aad buu mahadsan walaalkan cabdulwahaab ayukaasi ahaa maamulka islaamiga degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdulqaadir rabaani ayaa faahfaahinaya warkaasi
dowradan oo socotay muddo toddobaad ah looguna magacdaray faadumo binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gabagabeeyey haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka buscad oo hoostaga degmada buqa qable dowradan ayay haweenku ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah waxa ayna munaasabadii gabagabada ahayd ee dowradaas ka dhacday isla deegaanka buscad haweenka ku dhaqan deegaanka buscad ee hoostaga degmada buqa qable oo ka hadlay idaacadda islaamiga alcandalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowradaasi diiniga ahayd xaafadan joogna buscad buscad waxaa ka jira wax dowro ah kinigaa naloo akhrinayo diinta ilaahay wax ku saabsan adooraha naloo akhrinayo culammada iyo ilmaha akhlaaqooda iyo bilcaanta dariska waalidka xuquuqdiisa ragga xuquuqdiisa ana laga wacdinayo dooro fiican oo faa'iido leh oo ilaahay noogu kaalmeey intii muslimna oo dhan allah oogu kaalmeeyo muslimiinta ilaahay oogu kaalmeeyo wax fiican oo faa'iido oo weyn oo ilmaha akhlaaqoodii adduun waana laaga wacdi waana laaga wax sheegay intii wax noo sheegtayna asxanta jasaakallah bilkhayr leh ummadda ilaahay oo jihaadka haysane waxaan oogu ducaynaynaa annagana intaasoo faa'iide madaxoodaan ku helnay toddobaatan iyo toddoba sano sanadkaanaa ii ah intaasi intaas mujaahiliinta ka hor sidii ilaahay dartiis iga e inaanan wacdiga barkiis iyo cilmiga barkiis anan maqlin mujaahiliin ka hor inana maqlin gabdhihii fiifiicnay tilmaamahoodana inaan mujaahiliinta ka hor an maqlin alxamdulilah ilaahaygii cumrigaas ii yeelay iyaguna ilaahaygii intaas noo soo kori oo ilaahaygii noo soo bixi oo ilaahaygii bannaanka noo soo dhigay ilaahaygaasaan ku mahadinaa allahaasaan mahaddaas u noqaynaa wax walboon qalad oon ku soconnay waa nalaaga toosi qur-aanka xaggiisa waa nalaaga toosi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay oo u gargaaro gargaar weynaan ku helnay adduunya intiin dhaqaynay oon soo marnan cumrigeeda lahay wallaahi bilaahi shantaan lixdan beriyaa iigu faa'iida badan gabdhaha reer buscad waxaa lagu dardaarmay inay diinta ilaahay ay qabsadaano ooy beriga ma aragtaayey diintaas luuqluuq ay u gelin walaalgulahooda ay baraano walax ayagana wixii garaankooda ay maraano tuuladooda kor u qaadaano jaahiliintana ay u duceeyaano gaaladana ay inkaaraano waa codsanaynaa waa rabnaa adigaa laba bilood saddex bilood markaan joognaba wadda haddii la mari waa geed maka baxaayo cilmiga wadda waa in naloo soo celiyo in naloo mariyo waa rabnaa doorahanoo kale in naloo qabto waa rabnaa in naloo guugaabiyo waa rabnaa wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowraad diini ah u qabata qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas arintaas oo ay arrintaas oo wilaayada ay ugu tala gashay in sare loogu qaado heerka waxbarashada ee bulshada ku dhaqan wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaa wilaayada gado ayaa waxaay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta xerada barxow ee ku taal degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah oo duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dagaalkan ee laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhacay gudaha dalka kenya walaalkan yaasir maxamed ee faahfaahinaya warkaasi inta la hubo ugu yaraan shan xubnood ayaa ku dhimatay halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray kadib shil xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay jidka dheer ee isku xirta ismaamulada nairobi iyo nakure ee dalka kenya sarkaal ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey dhacdadan shilka ah kaasi oo ku tilmaamay in uu ahaa mid xoogan kuna dhinteen shanta xubnood ee kenyaanka ah dhacdadani ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen baawuur xamuul ah iyo gaari lagu sheegay in uu yahay gaadiidka yaryar dadka dhintay ayaana ka koobnaa haweenay iyo afar carruur ah oo ay dhashay iyo qofka lixaad oo lasoo wariyey inuu dhaawac qabo kaasi oo la dhigay xarun caafimaad meydka shanta xubnood ee carruurta u badan ayaa la dhigay goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka naivasha baawuurtii isku dhacday oo holgob noqday ayaana goobta laga jiiday mahadsanid yaasir wilaayada bakoole ee diya u kala qaaday beelo walaalaha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi faahfaahinta warkaas waxaa inoo walaalkiin cabdilqani maxamed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo diyo ay ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee jilibleh iyo luwaay taas oo ay goobjoog ahayeen mas-uuliyiinta wilaayada bakool malaaqyada labada dhinac iyo owliyaa udamka munaasabadda waxaa laba boqol neef oo geel ah ku qaatay beesha reer jilibleh taasoo horey looga dilay laba qof oo muslimiin ah kadib shaqaaqo soo kala dhex gashay labada beelood waxaana madasha kalimaad kala duwan ka jeediyey marti sharafkii kasoo qaybgalay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bokool oo madasha goobjoog ahaa ayaa kelimadan ka jeediyey
beelaha walaalaha ah hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shaqaaqo dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigjo meelo ka deedahay ka bahan diidiyo shariicada islaamka laka shal xukumi muddadii lanqobadii iyo ballantilalaha ilha sugaayilha diigsadaay iyo geeka oo labaatan iyo sagaal bilo muharam kun afar boqol afartan ili iyo goobjoog in anna insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah xarunta gobolka bakool ama wilaaya islaamiga bakool labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ee dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshaydaan sababan haayna galantiyo iska deertay la dili lama qof walaal ee muslume jazaakum allahu khayran geelkana ilaahay mayban waa fajiyey goobjoogka annaa markhaati ku annaa insha allahu tacaala in beeli reer luwaay ilaahay barakaaya muduntii lanqobadee shareecada islaamka un xukunti hoolayo ku xukunti iyo muduntii lanqobadin eed maanaan iska helgaamanka ka dadaalen oo gaalangun hadda aragaha in inta rooga boqol iyo konton neef iyo hadda inta roogta walaalo laka wareeji kontonna may lanka wareejiyey bees ahaan qiimahaanga lanka wareeji salaka ka shalbahay jazaahum allahu khayran lana eedeedaan kama hadnagan beelo luwaay dadkii gaadadeegna may ballanaa ilaahay subxaana wataala aan barakaay may kaloo yaan intanka ma hadnagaane beella reer jirible jazaahumullahu khayran geydhi afar gamas oo yoona runtii lama qof laku dili galantiyo ree badan shareecada islaamka ha xukunta meeno ka qanacen walaahi shareecada ilaahay on xukuntiina sugaayeen wilaayadu an daba fadheeden oo maxkamaddii ha ka daba feeleen gacan dhaafkaal an suubin dulqaadano sabareen yoona way ballanaa jazaakumullahu khayra jazaa waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay malaaqyada labada dhinac iyagoo kala wareegay xoolaha diyada waxaana kadib si toos ah loogu wareejiyey owliyaa udamka waa kuwan iyagoo ka warramaya dareenkooda salaamantiin salaamba adaje dadkii la dili xaglaan laka dili lama bogol halaad yas adagna ni wareeji khaas ahaan lankii ariikay haay la dili boqol halaadal ii wareeji galantaa ka haay mahadsantiin mahaddan ilaahay iskulle waanan ka shukriyaan waleydi islaamka diidi in hukunti dadki xaglaantilika dili galantaa ka haay sa'adan waan wal ii wareeji owlaadankii oo meelahan oo diida lin hukumi alxamdulilah sabarkii ilaahay nasay yaa ilaahay kama hasagna waleeda yaa aan kama hasagna taasna yaa taasna iyad aan kama hadayaan intay dhimatin sabar jafriid allah noosay geega maylan wareejiyey lama boqol halaad lamaadi boqol halaad ana madarow riimada leere boqol hal neefa ku laha boqolkaas neef yaa liii wareeji taasaan taas inta roogdona markaatana ku ate dadkii walaalaha oo dirisay antiisi adanka bilaabatona nabadgaadaan oo taasna naskama hadiyaan ilaahay diinkiina naskama hadiyaan dhowaan ayay ahayd markii wilaayada bokool heshiisyo buuxa kala dhex dhigtay beelo walaalo ah oo xurgufso kala dhex gashay waxayna tani ka mid tahay midhaha jihaadka iyo ku dhaqanka shareecada alle madaxtinid cabdilqani banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo tacadiga iyo dhibaatada kooxda hurdada ku hayso dadka shacabka ee ka dhacay magaalada muqdisho walaalkeen cuthmaan axmed dhuube ayaa soo jeedinaya warbixin warkaasi ku aadan
waa bannaanbaxyo ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo shacabka caasimadda ku nool ay ugu soo horjeedeen dhibaatooyinka xargagoosad ka noqotay ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya mudaharaadyada oo si gaar ah ugu dhacay isgoyska kilomitir afar waxaa dhigayay dhallinyaro iyo qeybaha bulshada haba ugu badnaadaane ee darawallada gaadiidka mootobajaajta oo ka cabanayay canshuuro horle ay ku soo rogtay kooxda gurguurte bannaanbaxayaasha ayaa xirtay isgoyska kilomitir afar balse waxaa loo adeegsaday awood ciidan oo dadkii bannaanbaxa dhigayay waxay u qaybsameen kuwa xabsiyada loo taxaabay iyo kuwa waxyeello kala duwan ay ka soo gaartay gacanqaad ay kala kulmayeen maleeshiyaadka murtadiinta walow mararka qaar la maqlayay dhawaqa rasaas loo adeegsanayay bannaanbaxayaasha muuqaallo iyo sawirro qabsaday baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiidka tiknikada maleeshiyaadka riddada oo jiiraya dadka cabashada muujinayay ee maanta bannaanbaxa ka dhigayay magaalada muqdisho qaar ka mid a bannaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan joojin doonin mudaharaadyada ilaa kooxda riddada ay kala laabanayso go'aanka lacagaha baadda lagu dul saaray aysan awoodin inay bixiyaan taasina ay ka xigaan dagaal iyo dhimasho niyow annaga mootoley ayaa nahay waxaan u baahan nahay xuquuqda aan waddanku leennahay dhallinyaraan nahay inaan waddan ka shaqaysannaa rabnaa yacnii ma qaadan karno leysin saddex boqol oo dollar ah iyo ganaax labaatan dollar ah dowladdana shalay waxay dhaheen baalkile waxaa hadlay yabo wuxuuna sheegay in aan la mudaharaadi karin mudaharaadka sharci inaan dareenkeenna muushinna sharciga u leennahay yabaa waxaa u sheegaynaa sharciga u leennahay yaan layska soo hormarin maantay in maalin walba canshuur la soo kordhiyo aanan la qaadi karin oo mataqaanaa nin walba warqad la soo siiyo maalin walba magaalada uu ku soo dhex tuuro waa dhibka aan ka cabanayno laba boqol iyo konton doolar oo mataqaanaa leeso lagu qaadaha weligee ma arkin kow midda labaad waxaa u sheegaya madaxweynaha shalay mootooyinka ayaa bannaanbaxay waxayna u bannaanbaxeen dhib haysta ay u bannaanbaxeen waa la wacay meelaa la geeyey af soomaaliya lagu soo akhriyey af soomaaliya lagu soo akhriyey af soomaaliya lagu soo akhriyey muxuu ahay dadka iska baxa anukaa gobolka la kulmayna anukaa idin soo waceen waa idin soo waceen ma yeelayno anuku anuku biilayaan ahnay xaqaa laga maqan dhinac walba waa ku dhibannahay magaalada muqdisho waa ku dhibannahay waxaa rabnaa inaan amba dhimanno amba aan dhaqan helaa rabnaa labadaasaa rabnaa begefe haddaa maqli jirta libiya u jooga halkaana waa joogaa maanta dhibka u weyn oo la haysta nin walba warqadaa loo soo dhiibay cid soo amarta ma leh ciidan uu samaysay maleeshiyabeelaada wada naqdee gebagud ciidanka maleeshiyabeelaad oo lagu qaraabto ma lay weydiiha anay shaqana ku maley ninkii soo horistaagana waa ku jihaada isgooskana uske tarbuuna saaka hal saac iyo bar jaamaa ku jiray ma fahanti meelaa ka shaqaysana malaa irsaaqadda xalaashaa raadsanaa irsaaqaddina meelaa ku shaqaysannaa laana ma qoryaa qaadana ma dadkaa dhacnaa laba door iyo saddex doorraa ka bursannaa muwaadiniin soomaaliyeed anaane dalka hananacsiinay dhallinyaraa naane dalkeennaa joognaa waa ku qanacsannahay dalkeenna waxaa ogna ajnebiyaa ku raaxayso ma fahanteen aniga shaqaysanayna muwaadiniinta eena dhibaa dhibaan qabnaa oo meelaha ka shaqaysanaan laanaa dad dhallinyaraanaane dalkeenna waa jecelnaa dalka inaan macnaha gadaal ugu celinno hanuu qasbina irsaaqaddeenna xalaashaa labada doora saddexda doolara waa waa ku qanacsannahay meelaha ku shaqaysanaysan waddaan haynin daalaa ugu sukayso biyaha yaalo hal sana ka bacdi markay biyaha yaalaan hal sana ka bacdi madaalo wax u soo dira hal booy ma fahan dadkii shacabkaa qarash ku bixin waxaa ka cabanaynaa mootooyinka bajaajleedaanana khaasatan b dhibaatooyinka ay nagu hayaan ciidamada dawladda qaar ka mid ah ay ka mid tahay leesinka in lacagta nagula badiyey maxaa lahay jakboontiyada aad ay u adag yihiin leesinku wuxuu ahay boqol iyo xoogaa u ahay saddex boqolaa laga dhigay labaatan doolar ninkii qabta ganaaxa laga qaadaa waxaa taas noo dheer leesinka wuxuu ahaa jiray saddex sano saddex sanaan ku shaqaysan jirnay hadda saddex sana kuma shaqayno qofkii sanadkii waxaa looga dhigay lix bilaa looga dhigay saddexda sano waxay naqanee laba laba sano iyo baray hal sano iyo baray naqanee waxaan rabnaa jidadkiina waa xeran yihiin meel dhiiqaa taallo canshuurtii maalintii hal dooraa nagala qaadaa dhinac walba waa ka dhibannahay meel walba aan ka shaqaysan waa nagala haystaa maanta waxaan joognaa hargada lambar afaraan joognaa meeshaan kama tegayno way noo xirnaanaysaa amba waa dhimahaynaa amba waa joogaynaa isu soo baxyadan maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa yimid kadib sannado badan oo shacabka caasimaddu ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka kooxda riddada oo isugu jiray dilalka iyo boobka waxaana ay xaaladdu ka sii dartay markii murtad gurguurtee mar kale loo doortay hoggaanka kooxda riddada kaas oo durbadiiba bililiqo ku bilaabay hantida dadka kana dhigay mid uu isaga ka buuxsado qasnadihiisa iyo mid uu gacangeliyo cadowga xasan gurguurte ayaa maalintii jimco aynu kasoo gudubnay la hadlay warbaahinta wuxuu weeraray dhallinyarada soomaaliyeed oo cabasho ka muujinayay dhaqaale xumida ka jirta waddanka ee isaga sababta u yahay gurguurte ayaana ku tilmaamay dhallinyaradaasi kuwa tuugo ah taas oo keentay kacdoon dadweyne xaaladeenyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been suuqa markaad dhex gashadood fiirisidna suuqa waa kaa kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada iyo meel inuu fadhiisto nina ammaan nina caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye awood sheegashada boobka aan kala sooca lahayn qaadashada hantida guud iyo dulsaarka lacagaha baadda lagu daray curyaaminta ganacsiga iyo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah kadib kooxda riddada soomaaliya ayaa lasoo baxday xeelado kale oo lagu boobi karo hantida shacabka waxaana qorshahani lacago looga qaadayaa qof kasta oo wax ka iibsada suuqyada caasimadda khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in tani ay tahay qorshe ay soo hindistay hay-adda i m f oo loogu tala galay in lagu curyaamiyo dhaqaalaha waddanka laguna abuuro sicir barar hor leh oo saameeya guud ahaan bagayiga soomaaliya sheekh cali maxamuud raagay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waraysi uu bixiyey toddobaadkii hore digniin ugu diray shirkadaha isgaarsiinta waxaana la faray inaysan dhaqangelinin tallaabadaasi lagu boobayo hantida ummadda loogana sii darayo xaaladda dhaqaale xumo ee ka jirta waddanka aad buu mahadsiin walaalkeen cuthmaan axmed oo kaasii ahaa xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee si habsameel kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilayaadka islaamiga baay iyo jubbada hoose dhanka wilaayada baay waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya walaalkeen abu xasaan kulamadan waxay daarnaayeen sidii bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ay kaga faa'iidaysan lahaayeen xamalada iyo sidii xamalada ay u dhaqangelin lahaayeen iyagoona bulshada soo dhoweeyay xamaladan islamarkaana dhankooda ballan qaaday in xamaladan ay ka faa'iidaysanayaan ayna dhaqangelinayaan xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey oo qayb ka ah wafdigii la socday mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaanada ay tageen iyo dadka waxa ay kala hadlayeen xamladan safar shamey ku bilaawday maqarka baydhabo iidaale ilaa xaabar tiimku miila galan ama majmuuco wadinadaas seedan taasa ka tirsanaya marka dolondolle xaabaro baynuunaay boorame ilaa goof gaduud buuray manaas makoon goorisane ilaa dhulal badan yaha marli ee runtii inta ilaa buush madiina yaha marli xamladiyeeda haytayna maylana dhammaan unoo umutaasay mifilaan waxyaabihii macruufka elanifari oo amiirka hakubahi macruufkaas qaadani dhammaanna saasaan qaadadeen qaar ka mid a bulshaday ka faa'iidaysatay xamladan ayaa dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus
aadan yuusuf walaalow shaqaday mootaley lamulwaadle manigula hadalay intii una mootaleyna kulley walbo idaala hadda soona idaal kusaabsan uma oo mootale wayla hadalay meydharay nimanyaw walaawun bilaantanagaadaw eelfunku dagaaligaladow i manigula hadalay maarna xilliga salaadi miyaadka xaadiraano maaragneeda meydharaagisa munkarka ladhigan sawdhusku dhaafo walaala maydharayn sidii erboliska dhibooday sidee munkara dhigantaano dadka mujaahidiinta ka dhex jarta ilaa aylasinka arnanari anina sanaca wada aan hernay kolley warkigaadana ajibi magacay waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan sheekh cali waa macruuf macalil karbash macnaa booska haddaan in iidin mayba kumid ahaa guud ahaan maybanan amray moobelada oo faxshada ka jaro maylare mobilwinay ina mamnuuci masha allah ganacsatan mayba diyaaran kartaa walaal wali xuxun insha allahu tacaala ina isku mamnuuco diyaaran karna insha allahu tacaala marka oo kale khafiifke ina isku biino meeli ka bahay oo kale baydhawo oo kale isku jeyna bismillahi raxmaan raxiim goofgaduud ganacsado hoola yahay ilaahay mahadle walninkooy waliba munkaraayin walnagala hadali waliba kaarayin walna sari walana noola hadli ma ahana bacla noo reebi mar bugol ilaraay bariisa lakamayay ilaraay yalla noo reebi ilaahay mahadla daawooyinkii oo dukaamada ka dhagabaay yalla noo reebi walaay dhihi dhiiddoodii yalla noo reebi ilaahay mahadle teleefonkiinadii ilaahay mahadle yalla noo reebi xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ee loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxay ka dhaqangashay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga ah ee wilaayada islaamiga ee baay waxayna markan u muuqataa heer gebagabo iyadoona ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada mahadsanid abu xasaan dhanka wilaayada jubbada hoose iyo xamlada dacwiga ah waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman boqoraal ka mid ah xirfadleyda degmada kamsuuma oo dhammaan bulshada qayb muhiim ah kaga jira adeegyada lama huraan ku ah mujtamaca ayay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose la yeelatay kulamo wacyigelin ah kuwaasoo ka faa'iidaystay kulankaas iyo waxyaabihii looga hadlay qaybahan waxay isugu jiraan kuwa gaadiidka iyo mootooyinka harqaanleyda timajarayaasha iyo kuwa kawaanka ka shaqeeya waxayna qalbiyo soo dhoweyn ha ku qaabileen awaamiirta maamulka wilaayada maadaama ay dhammaan isugu jiraan kuwa ilaalinaya madharka iyo muuqaalka islaamiga ah kuwa dhowraya badqabka caafimaadka iyo arrimo kale oo muhiim u ah bulshada muslimka haddaba waa kuwan qodobada fariiq waliba oo ka mid ah xirfadleyda loogu yeeriyey halkaasi si waxyaabaha loogu mamnuucay u hoggaansamaan reebitaankooda wixii la farana u fartoomaan iyagoo allah uga ajar xisaabsanaya qaladaadka iyo dembiyadan uga fogaanaya harqaanleyda laba qodob ayaa aada u qusayso kow inay u tolaan dharka si waafaqsan shareecada islaamka kan ragga iyo kan dumarka intaba hadday gabarh kuu timaada ambareele itolku tiraa ka war mamnuuc waa shay aad iyo aada u liita akhlaaqiyan oo la xaqiijiyey haddii loo kuurgalay waa in la iska ilaaliya dharka dhuuqdhuuqsan ee ragga iska ilaali iyo dumarkaba wax sharciga waafaqsan tol walaalow khayr allah kusi ilahayna ugu dhow tabaaraka wa tacaala qodobka labaad in ay ka fogaadaan tolidda ambareelada waaba timidba iyo wixii lamida waxaan gelaynaa timajarayaasha timajarayaasha wilaayada jubbada hoose ku nool annagoo galabtaad joogna muxaafadada kamsuuma oo xaqiiqdii aanan hore u arkin intaanoo kale ahluxirafa inay soo fadhiistaan meel alxamdulilahi rabbilcaalamiin saddex qodob ayaan insha allahu tacaala u haynaa qodobka koowaad waxaa weeyaan in ay u jaraan timaha si waafaqsan shareecada islaamka qodobka labaad inay ilaaliyaan nadaafadda qalabka timaha lagu jaro qodobka saddexaad inay kala duwaan qalabka loogu jaro dadka madaxa ka xanuunsan iyo kuwa kale walaalaha kawaanleyda kawaanleyda waxay ka mid yihiin bulshada muslimka waxyaabaha adeega muhiimka u hayo awalan waxaa laydin ka rabaa walaalayaal in aadan muslimiinta u qalina xoolo caafimaadkooda waxyeelaya dhankooda waxay xirfadleyda degmada kamsuuma si diran u soo dhoweeyeen awaamiirta soo baxday iyo wacdigii ugu horeeyey ee loo soo jeediyey annagoo nahay mootolooyinka degmada kamsuuma gobolka jubbada hoose maanta odayaashii martida noo timid waxay noo sheegtay waxa nagna anfacayo waxaa la yidhi salaada wakhtiga hala qaabilo tii labaad waxaana noo sheegay in mootooyinka markaan saarannahay in aan isticmaalin erfoonnada alishaan dhibaato badan ayaa la imaan karaa adoo dhegaaga ku jiro mooto kale hoona kusoo yeelaysa ma maqli karto taasna waa qaadanay walaayad waxay noo keentay waa qaadanay alxamdulilah waaye waxaan ka mid nahay ragga jubbada hoose gaar ahaan kamsuuma waxaan ka mid nahay harqaanleyda waxaana la amray inaan tulin dharka oon macnaha waafaqsanayn xagga diinta waxaa ka mid ah sida oo ambareylaha oo kale saraawiisha oo dhabka ah iyo ilaah kuma darnaan shaararka oo kale inaanan tulin tolmadeenna ay noqoto mid ilaahay subxaana watacaala uu raali uu ku yahay dhar waasic inaan tolno walaayad bar kolley way ku ammaanan tahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo xil adag iska saaraysa mas-uuliyadda gaarsiinta ammaanada dacwada iyo gudbinta mashruucan muhiim ku ah bulshada ayaa waxaa dadaal xoogan ay gelisay sii wadidda mashruucan ilaa muslimiinta ku dhaqan wilaayada ay u noqdaan kuwa ay gaartay fariinta mujaahidiinta mid walbana uu dareemo in arrinku yahay mas-uuliyad isaguna wax laga weydiin doono mahadsanid abu ayman warkii subxnimo idinkaga imaanaya idaacadda andurus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu